فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kumuu ahaa safiirkii ugu horreeyey ee islaamka ee raaxada adduunya ka doortay u adeegidda diinta islaamka qisada saxaabi ahna muhaajir haliyey ah ayaan idiin soo gudbin doonaa inshaa allah maxaanu ka naqaanaa dalka lubnaan ee qaybta ka ah dhulka barakaysan ee shaam xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha fasiiro ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta labiyo tobanaad ee taxanaha gargaarka degdega ee uu soo jeediyo mid ka mida dhakhaatiirta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dalka lubnaan ee qaybta ka ah dhulka barakaysan ee shaam waxaad ku soo dhowaataan xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha fasiiru mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya
فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن لبنان waa mid ka mid ah waddamada dhaca dhulka barakaysan ee shaam wuxuu dalkani dhacaa mandiqadda xilligan loogu yeero bariga dhexe gaar ahaan galbeedka qaaradda aasiya masaaxo ahaan wuxuu ku fadhiyaa toban kun iyo afartan iyo shan kilomitir oo iskuweer ah dalka suuriya ee isaguna ka mid ah shaam ayaana ka xiga waqooyiga iyo bariga koonfurna waxaa kaga beegan dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda galbeedna waxaa ka xiga badda mediteraneanka inkastoo aqlabiyadda guud ee dadka ku nool dalkan ay muslimiin yihiin haddana wuxuu dalka lubnaan ka mid yahay si guud marka looga hadlayo dhulka shaam waddamada ugu badan ee ay ku nool yihiin nasaarada waxaana soo xiga qolyo shiico ah dadkan ayaana ah kuwa uu gumaystuhu ku beeray dhulkan iyadoo loo gacan geliyey talada iyo maamulka marka laga hadlayo sooyaalka taariikhda wuxuu dhulkan uu dhaco lubnaan ahaa meel soo jiidata indhaha dadyowgii dunida soo maray qolo welibana waxay doonaysay inay saldhigato dhulkan muhiimka ah ee dacalka ku haya badda dhanka kalena u dhow masjidul aqsaa juqraafi ahaan dalka lubnaan waa dhul buuraley ah heer magaca lubnaanba uu ka mid yahay silsiladaha buuraha lubnaan loogu magacdaray ee dalkan ku yaala sidaasii darteed wuxuu dhulkan hoy u ahaan jiray dadka dhibaatada kaga soo carara dalalkooda isagoo dhinaca kalena soo jiidanaya indhaha dalxiisayaasha jecel inay dunida socod ku maraan tirada dadka reer lubnaan ee dalka gudihiisa ku sugan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad shan milyan oo ruux laakiin tiro intaasi ka badan oo asal ahaan lubnaan ka soo jeeda ayaa dunida dacaladeeda ku kala firirsan tirakoobyada sannadihii ugu dambeeyey soo baxay ayaana tilmaamayaa in in ka badan siddeed milyan oo ruux oo lubnaaniyiin ah ay degan yihiin daafaha dunida inkastoo aan boqolkiiba boqol la isku halayn karin haddana tirakoobyada qaramada midoobay ayaa sheegaya in lixdan iyo sagaal dhibic saddex boqolkiiba ay reer lubnaan yihiin muslimiin halka boqolkiiba soddonna ay nasaaro yihiin waxaa intaasi sii dheer tiro aan badnayn oo shiico ah luuqadda carabiga ayaa ah tan koowaad ee ay ku hadlaan dadka deggan lubnaan maadaama in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka lubnaan ay carab yihiin waxaase jira tiro dadyo kale oo isugu jira turki kurdi iyo kuwo kale marka dib loo raaco taariikhda waxaa dalka lubnaan ee ka mid ah shaam gacanta ku hayay imbiraadooriyadii bizantiyada laakiin nuurkii islaamka iyo kolonyooyinkii faatixiinta ahaa ee ka yimid jasiiratul carab ayaa la wareegay dhulkan xilligii uu hogaamiyaha muslimiinta ahaa khaliifkii raashidka ahaa ee abuubakar sidiiq radiallaahu canhu waaligii dowladda islaamka ee dhulka shaam saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan ayaa xeebaha lubnaan wuxuu ka dhigay goob lagu diyaariyo ciidankii ugu horreeyey ee xagga badda oo ay muslimiintu yeeshaan qabaa'ilkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa lubnaan ayaana xoogga saaray sidii ay u diyaarin lahaayeen ciidan badeed oo ka qayb qaata difaaca dhulka shaam oo ay xilligaasi u soo hanqaltaagayeen gaaladii roomaanka ee laga xoreeyey qarnigii afaraad ee hijriyada ayaa la sheegaa in tashayuca ama shiicanimadu ay soo gaartay dalka lubnaan waxaana dhulkan soo geliyey dowladdii cubaydiyada ee isku magacaabi jirtay faadimiyada taasoo in ka badan qarni mar maamuleysay dalal badan oo ka mid ah caalamka islaamka wakhtigii ay saliibiyintu ku soo duleen caalamka islaamka gaar ahaan shaam wuxuu dalka lubnaan ka mid ahaa meelihii ay saliibiyiintu la wareegeen islamarkaana ka dhisteen imaarado saliibi ah magaalada daraabulis ayaana noqotay xaruntii baldawiin oo ahaa hogaamiyihii imaaradii saliibka ee daraabulis laakiin hogaamiyihii haliiga ahaa ee salaaxudiin al ayuubi ayaa shaam oo idilka xoreeyey saliibiyiinta lubnaanna intiisa badan waxaa gacanta ku dhigay maamulka islaamiga ah marka laga reebo qalcado kooban oo dalkan ku yaalay kuwaasoo ay saliibiyiintu ku fara adeegeen markii ay dowladdii cuhmaaniyiintu la wareegeen hoggaanka caalamka islaamka lubnaan wuxuu ka mid ahaa wilaayaadkii hoos imaanayay cuhmaaniyiinta laakiin wakhtigii ay sii dhammaanaysay dowladdii cuhmaaniyiinta ayaa qaar ka mid ahaa kooxihii nasaarada iyo shiicada oo iskaashanaya ay dagaal kala hor yimaadeen cuhmaaniyiinta heshiiskii saagisbiko ee lagu kala qaybiyey caalamka islaamka ayaa dhigayey in shaam loo kala qaybiyo dhowr dal oo mid ka mid ah yahay dalka lubnaan waxaana dalkan uu noqday qaybtii ku soo aaday faransiiska oo ka mid ahaa dowladihii ku guulaystay waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka kunsagaalboqolafartaniyosaddexdii ayay lubnaan gaartay xurnimo ku sheeg aan xaqiiqo ahayn ciidankii isbahaysiga ee faransiisku hogaaminayey ayaana dalkan isaga guuray dowladda mucaasirka ah ee nasaaradu hogaaminayso ayaana laga dhisay dalkaasi iyadoo caasimad looga dhigay magaalada bayruut marka laga hadlayo gobollada dalka lubnaan waxa uu ka kooban yahay ilaa siddeed gobol waxaana ugu caansan bayruut jabalu lubnaan gobolka waqooyi albiqaac annabatiyah koonfurta cakaar iyo baclabak magaalooyinka waaweyn uguna caansan dalka lubnaan waxaa ka mid ah bayruut oo ah caasimadda daraabulis sayda suur baclabak annabadiyah iyo kuwa kale
بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan kumuu ahaa safiirkii ugu horreeyey ee islaamka ee raaxada adduunya ka doortay u adeegidda diinta islaamka waxaad ku soo dhowaataan qisada saxaabi ahna muhaajir halyey ah waxaa warbixintan ku eegaya yaasir cabdalla
waa saxaabi ka mid a saabiqiintii ku soo hormaray islaamka islamarkaana garab istaagay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu u hijrooday dhulka xabashida kadibna almadiina isagoona noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka haddaba kumuu ahaa saxaabigaas jaliilka ah كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب يذكر الله ويتلو كل آيات الكتاب كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب muscab binu cumeyr binu haashim binu cabdimanaaf alqurayshi wuxuu qiyaastii soddon iyo toddoba sano ama soddon iyo siddeed sano ka hor hijiradii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku dhashay magaalada maka almukarama wuxuu ku soo barbaaray nolol raaxo leh laba waalid oo dhaqaale allah ugu nimceeyey ayaana dhalay dhallinyarada asaagiisana wuxuu uga socnaa labiska badan quruxda iyo dhaqaalaha markii ay maka martigelisay risaaladii towxiidka ee uu allah u soo dhiibay nebigii haashimiga ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu muscab binu cumeer radiallahu canhu ka mid noqday dhallinyaradii ugu horreeyey ee soo gala diinta islaamka si qarsoodiyahan ugu kulmi jiray gurigii amniga alarqam binu larqam radiallahu canhu wuxuu ehelkiisa ka qariyey islaamnimadiisa goor dambe ayaa se la arkay isagoo dukanaya kadibna wuxuu ehelkiisa kala kulmay dhibaato aan kala joogsi lahayn iyo tacdiib daran oo danta laga lahaa ay ahayd in islaamnimada looga celiyo hasi ahaatee wuu sabray tusaalena wuxuu u noqday muuminka saabirka ah ee ixtisaabsanaya بكل الحرص يدعو بدعاء مستجاب رب هب لي منك فضلا رب وامنحني الثواب رب هب لي منك فضلا markii uu ka soo noqday dhulka xabashida oo uu hijro u aaday wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u doortay muscab binu cumeyr inuu aado magaalada almadiina si uu diinta islaamka u baro ansaartii markaas qaadatay towxiidka sidaasi ayuunu ku noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka howsha erganimada ee loo soo diray muscab wuxuu sidii ugu wanaagsaneed ugu mathalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam habdhaqankiisa wanaagsan iyo isluubkiisa soo jiidashada leh ayaana horseeday in khalqi badan oo reer madiinaha soo galaan diinta islaamka mid ka mid a qisaadka ka tarjumaya deganaanta muscab iyo inuu ahaa daaci xikmad badan waa in maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhallinyaro reer madiinaha baraya diinta islaamka u yimid usayd bin xudeyr oo ahaa ugaaskii reer bani cabdillaah shalow reer ows ahaa isagoo caraysan ayuu usayd wuxuu ku amray muscab bin cumeyr inuu joojiyo qorshaha uu diinta kaga saarayo wax magaratadooda sida uu warku u dhigay hase ahaatee muscab ayaa si deganaan leh wuxuu ugu yidhi bal ka waran haddii aad waxyarna la fadhiisato kadibna dhegaysato waxa aan sheegayno haddii aad ku qanacdana waad qaadanaysaa jawaabtan degan cadaaladda iyo insaafka ka muuqato ayaa useed oo ahaa ugaas garqabato ku qasabtay inuu majliska diinta lagu baranayay fadhiisto daqiiqado kadibna wuxuu fadhigii kusoo dhammaaday inuu ku dhawaaqay shahaadateenka soona galay safka muslimiinta نشاط ويقول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامة الوصول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامة dadaaladii muscab bin cumeyr radiallahu canhu ayaa u gogol xaaray in madiino noqoto daartii hijrada markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu yimaadeenna wuxuu muscab sii labalaabay dadaaladiisa isagoona dacwadiisa ku daray jihaadka gacanta dagaalkii beder oo ay muslimiintu kusoo hoyeen guulo waaweyn wuxuu muscab bin cumeyr radiallahu canhu ahaa ninka sida raayada muhaajiriinta maalinkaasna wacdaro adag ayuu dhigay sida ay tilmaamayaan kutubta siyarka iyo maqaasida ka faaloota
قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة qaswadii uxud oo ay ahayd maalin adag wuxuu musab ka mid ahaa saxaabadii xaadiray dhacdadaas isagoona allah ku sharfay inuu ka mid noqdo raggii dhiigooda ka horgudbay suubanaha sallallahu calayhi wasalam oo ay ka difaaceen gaaladii qureysheed dhaawacyo daran oo kasoo gaaray difaacii rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayuu ugu dambeyn u shahiiday saxaabiga muscab bin cumeer radiallahu canhu wuxuuna ka mid noqday kolonyadii shuhadada uxud ee toddobaatanka saxaabi ahaa sidaasi ayaana kusoo dhammaatay noloshii muscab bin cumeer binu haashim bin cabdimanaaf al qurayshi oo isugu jirtay sabir hijro iyo jihaad allahna wuxuu ku sharfay inuu ka mid noqdo saxaabadii uu rasuulku ka markhaati kacay inay ka dhaweeyeen ballantii ay la galeen allaha casa wajalla مصعب العزمات يا أسد الشرى شيدت صرحا للجهاد متينا وحفظت عهدا لم نراك مبدلا لم تأل جهدا تبتغي التمكينا يا فارس الأمجاد رحة مودعا واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labiyo tobanaad ee taxanaha gargaarka deg dega waxaa inoo soo jeedinaya doctor maslax oo ka mida dhakhaatiirta زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه إن شاء الله تعالى آه وحن قادان دونا درسيجيني لبي إطبنات إلهي سبحانه وتعالى هدو قدره آه وحن كسو دحجرني آه تلينا ذا إيو إنتي أكلا بحان إيو قيبها إيهين إيو وحا أي متقانا أي كوكلا سابسانيين يسيدا داتك الله طلو iyo muddada tulliinka uu jiraayo iyo mataqaanaa saacadaha loo baahan yahay qofka dhaawaca in la tolo iyo daweyntiisa intaba ayaan soo qaadanay iyo sida loo maareeyo insha allahu tacaala waxaan halkan kasii bilaabaynaa dersigeenii labaiyo tobnaad xilliyada jaritaanka tulliinka waxaan kasoo hadalnay in dadka la tolaayo muddo sideed saacadood ilaa laba-iyo toban saacadood gudahooda qofka in la tolo asagoo markaasi nabarkii uusan jeermis qaadin oo nadiif ah haddii markaas la tolo waxaa dhacaysa nabarka inuu iyow bogsado oo markiisaba mataqaanaa sidii loogu talgalay uu ku dhammaado laakiin hadday dhacdo dhaawac oo fadaroobay oo mataqaanaa infection qaaday haddii la tolo waxaa ka dhalanaysa bacteria infection nabarkana saas uu ku raago oo infectionkii uu markaasi kusii weynado dhacdo hadhow toliinadii iyo wixii dhan inay baaba-aan saas daraaddeed marka haddii nabarka uu yahay nadiif sidii loogu talagalay saacadihii loogu talagalay ay ku keenaan markaasi wuu iskeenayaa bogsashadiisa muddadii loogu talagalay iyo xiliyadii jaritaanka tuliinka intaba waa isku aadayaa marka waxaan halkan ka qaadanaynaa marka xiliyada marka jaritaanka tuliinka la sameynayo tuliinada marka way kala yihiin wayna kala badan yihiin tuliinada way kala badan yihiin noocyo badan ayaa la tolaa maqaarka bani aadamka tuliinka wejiga oo kale waxaa lagu jaraa muddo lix maalmood kadib lix maalmood kadib waa isbuuc hal maalin dhiman kadib waa la jarayaa kuma sii jiri karto hadday maalin ama laba kusii darsato waxaa laga yaabaa inay meesha infection qaado oo markaasi ay xanuun kala keento ama ay sii fadaroodo tuliinka lugaha iyo gacmaha waxaa lagu jaraa muddo laba ilaa toddoba maalmood isbuuc gudihiisa ayaa lagu jaraa intaas hadday dhaafto iyadana waxay keeni kartaa infection iyo caabog ayay keeni kartaa tulliinka jirka intiisa kale waxaa lagu jaraa muddo ugu badnaan toban maalmood saddex maalmooda ugu yar ilaa toban maalmood dadka isku jir ma ahan dadka qaaraa jirkooda ciyow raysta dadka qaaraa jirkooda oo infecshano badan la kulmaaya aad sii raagi kara saas daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay marka jirka intiisa kale dhammaan inta aan soo sheegnay wixii ka harsan waxaa lagu jaraa muddo toban maalmood insha allahu tacaala fiiro gaar ah haddaboolin tulliinka dhaawacyada ka yimaada qaniiyada sida eeyaha bisadaha iyo wixii la mid ah waxaa dhacaysa qodobkan inaan waxyar dul istaagno qaniiyada tusaale ahaan ka imaata yacni masaska eeyaha iyo bisadaha waxaa laga yaabaa inay infection badan ay ku reebaan ay xanuunka la yidhaahdo bakteriyada raabiyada ay meesha kala kulmaan sidaas daraaddeed marka lama rabo qaniiyada qaniiyo kastaba in horey laga tolo lama rabo ilaa laga jeermis dilo maalin iyo laba iyo saddex la jeermis dilo dheecaanka laga saaro ay markaasi fiicnaadaan in la tolo waa macquul laakiin haddii aada la kulanto qaniiyo kastaba ama ey ha ahaado ama bisada ahaato waa inaadan tulin oo aada u gudbisaa dhakhtar laakiin waxaad samaysaa jeermiska ayaad ka dishaa waad dhayaysaa teetanaad ku dhufanaysaa waad maaraynaysaa wixii intaas ka dambeeya waxaad iska gudbinaysaa isbitaal ama goob caafimaad ayaad u gudbinaysaa insha allahu tacaala daweynta marka haddii aad la kulanto yacni qof noocaas oo kale ah waxaad u baahan tahay inaad dawo siiso daweynta maxaa ka mid ah marka waxaad tahay gargaaraad tahay waxaa lagaa rabaa inaad siiso dawooyinka antibioticada qaybo ka mid ah midii aad heli karto inaad siiso muhiim ma ahan daawada saxda inaad qofkaas siiso keliya waxaa muhiim ah inaad siiso wax oo samayn karo bacteriostatic wax la yidhahdo bakteriyada sii xakin kara macnaha inta aan la gaarin dawada rasmiga ah wax bakteriyada sii xakin kara haddii aad u hesho waa muhiim saas daraaddeed marka waxaa ka mid ah gruupka benshilin wixii aad heli karto ama amoxilin ama benshilin v waxyaalaha la midka ah iyo xanuun baabiya haddaad u hesho waa mataqaanaa waa lagu sii meel gaarahaya haddii aad cirbad teetana u heshidna waa sidii la rabay insha allahu tacala darsigeennii halkaas ayuu ku egyahay hada wabillahi towfiiq وجزاكم الله خيرا طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهار فاضت مثل أنهار فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أنيقوا روضا ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست